taswiirta afaraad dad badan oo ku noolaa magaalada jeruusaleem ayaa waxa ay noqdeen masiixiyiin oo maalinba maalinta ka dambaysa waa ay isu soo ururi jireen si ay markaasi u ammaanaan magaca ilaah waxay isla qaybsan jireen dhibaatooyinkooda oo midba midka kale ayuu u dareensanaa oo wuxuu u dareemayey walaalnimo oo waa is ilaalin jireen halkan taswiirta waxa aad ku arkaysaa iyaga oo wada fadhiya oo cunto qaybsanaya iyo mid iyaga ka mid ah oo saacidaynaya oday iyo mid iyaga ka mid ah oo xirta ka mid ahaa oo wax baraya mid kale maalin maalintii ka horraysay inta ciise aanay markaasi askartii wadin si ay istallaabta ugu qodbaan ciise markaa waxa uu la casheeyey cashadii ugu dambaysay dadkiisa markaa iyid ahayd ciise waxa uu qaaday rooti oo waa uu kala jijabshay oo waxa uu u qaybiyey dadkii oo taasi waxay ahayd mid iyaga xusuusinaysay in ciise jidhkiisa iyaga loo goyngoyn doono taasina waxa ay dhacday walaalayaal markii ciise lagu qodbay istallaabta oo jidhkiisa loo googooyey innaga la alligeen oo ciise waxa uu qaaday koob ay ku jiraan cabbitaan oo waxa uu u qiibshay iyagii oo waxa uu ku yidhi cabbitaankanna waxa uu idin xasuusinayaa dhiiggayga idin daadan doona idinka la alligiin oo waxa uu u sheegay oo uu ku yidhi mar kasta oo aad meel iskugu timaadaan i xasuusta oo xasuusta dhimashadayda oo dembigiinna la alligii taasi ayada ah weeye waxa ay masiixiyiintu sameeyeen innaguna waa qasab in aanu samayno saaxiib ma waxa aad u malaynaysaa jidka xaqa ah in aad ku garanayso ama aad ku helayso markii aad aadayso masaajidka ama aad bixinayso sadaqada ama waxyaalo fara badan aad samaynayso oo haddana aad u samaynayso dib u dhac xagga ilaah adiga oo samaynaya waxyaalo xunxun sida xasdiga iyo waxyaalo fara badan markaas taas ayada ah ma aha mid kaa dhigaysa daahir oona ku ogolaysiinaysa xagga ilaah kitaabku wuxuu leeyahay waxay afka ka qirtaan inay ilaah yaqaaniin laakiin camalladooday isaga ku inkiraan iyagoo karaahiyo iyo caasiyiin ah oo xagga shuqul wanaagsan oo dhan laga nacay saaxiib yaal jid kale oo aanu ku garan karno ilaah ama aanu xiriir kula yeelan karno ilaah ma jirto ciise masiix mooyaane maxaa yeelay isagu wuxuu yidhi aniga waxaan ahay jidka waxaan ahay runta kii aniga i raacaana waa badbaadayaa oo waxa uu helayaa nolol weligeed ah